halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udanoogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaahow adanku su'aalne
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadkan oo aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah ee aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa mawduucyadii kala duwanaa ee aynu kaga hadlaynay cutubka kow iyo tobanaad waxaanan idiin sii wadi doonnaa mawduucii ku saabsanaa rumaysadkii yacquub markaasoo qoruhu uu lahaa yacquubna markuu dhimanayay rumaysad buu ugu duceeyey mid kasta oo wiilashii yuusuf ka mid ah oo ilaahna wuu caabuday isagoo cuskanaya ushiisa guudkeeda markiina ugu dambaysay waxay inoo joogtay maaddada qusaysa rumaysadkii yacquub waxaanan aragnay in dhammaadka noloshiisa yacquub uu si weyn isku beddelay waxaana samaaday ama hagaagay noloshiisii waayo wuxuu yeeshay rumaysad adag oo uu ilaah ku qabay oo weliba rumaysad buu ugu duceeyey mid waliba oo wiilashii yuusuf ka mid ah waxaannu caawa dhegaystayaal idiin bilaabaynaa mawduuc kale waxaana weeye rumaysadkii yuusuf oo ahaa wiilkii nebi yacquub haddaba haddaan arrinkaasi wax idinka taabanno ayaannu iminkana eegaynaa baalka saddex boqol saddex iyo sagaashan ee warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka kow iyo tobanaad aayadda laba iyo labaatanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan yuusuf markii dhimashadiisii dhoweyd rumaysad buu kaga hadlay bixitinka reer banu israa'iil wuxuuna ka dardaarmay lafihiisa waxaan ku kalsoonahay in qoraha warqaddii cibraaniyada iyadoo ruuxa quduuska ah ee ilaah u wado uu ka dhex dooran karay noloshii nebi yuusuf dhacdooyin sharaxaad wanaagsan ka bixinaya rumaysadka mid ka mid ah dhacdooyinkii la soo gudboonaaday noloshii nebi yuusuf ayaa waxay ahayd markii xabsiga lagu tuuray isagoo jooga dhulkii masar waxay kula noqonaysaa in markii xabsiga lagu riday nebi yuusuf noloshiisii ay halkaasi ku soo dhammaanayso oo qaarkeen haddii xiisaddaasu ay ina qabsan lahayd waynu calaacali lahayn ha yeeshee dhacdadaas laguma soo xiganin warqaddii cibraaniyada waxaase jira dhacdooyin kale oo sharaxaad ka bixinaya noloshii rumaysadka lahayd ee ninka nebi yuusuf ah waxaana soo baxaya markay joogto rumaysadka in ninkan iyo aabbihii yacquub ay kala duwanaayeen noloshiisa ku arki maysid qaldaad iyo googoys la arki maayo nin marka la eego qorninka oo dhan nebi yuusuf uga dhowaa ciise masiix markii la eego noloshiisii dhowrsanayd laakiin qorninku isaga lama simin ciise masiix markiise adigu aad isku barbar dhigto masiixa iyo nebi yuusuf ayaa waxaa ku soo baxaya in yuusuf uu ahaa wiilka loogu jecel yahay wiilashii nebi yacquub masiixuna wuxuu ahaa kan ilaah uu ugu jecel yahay yuusuf wuxuu lahaa khamiis midabyo badan oo ka soocaysay walaalihiis oo bilxaqiiqa iyaga uga dhigtay sida inuu yahay sayidkooda wuxuu arkay tusniin isaga qusaysa laakiin walaalihiis waxay la noqotay inuu yahay nin iska riyooda oo aan waxba kala ogayn sayid ciise masiix wuxuu la yimid farriinta injiilka reer banu israa'iilna waxay moodeen mid iska riyooda isla sidii yuusuf oo kale yuusuf wuxuu ahaa nin mudiic u ah aabbihiis sayid ciise masiix qudhiisuna wuxuu yidhi waxaan u imid inaan sameeyo doonista aabbahayga samada ku jira yuusuf waxaa nibcaa walaalihiis ciise masiixna waxaa laga qoray oo laynoo sheegay sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka koowaad aayadda kow iyo tobanaad inuu kuwiisii u yimid kuwiisiina ayaan aqbalin yuusuf waxaa soo diray aabbihiis si uu walaalihiis u soo eego wuxuuna u yimid iyagoo xoolihii daajinaya oo arrijirradii baytlaxamtii yuhuudiya joogayna waxay arkeen masiixa waxaana ogeysiiyey malaa'igo jannada ka yimid haddaba yuusuf walaalihiis way diideen oy caayeen oo sirqool bay doonayeen inay ku dilaan oo isla sidaas oo kale ayaa masiixana ku dhacday oo walaalihiis ayaa nacay oo doonayey inay dilaan waxayna u gacangeliyeen reer rooma yuusuf waxaa lagu iibiyey xoogaa lacag ah oo waxaa laga iibiyey safarro reer ismaaciil ah oo waxaa loo kaxaystay dhulkii masar waxaana halkaasi ilaah uu ku dhisay noloshii yuusuf si dunidii waagaasi looga badbaadiyo abaar soo fool lahayd sayid ciise masiixna kadib markii dunidu ay jarribtay oo jidhkana lagu jarribay oo shayddaankuna u jarribay ayuu wuxuu noqday badbaadiyaha dunida oo dhan hadday yihiin yuhuudda iyo qurumahaba markii uu carshigii dowladnimo ee masar ku fadhiyey ayaa yuusuf wadka wuxuu siiyey kibista jidhka ayaa masiixuna dadka wuxuu iminka siinayaa kibista ruuxa yuusufna wuxuu helay murwad iyo ammaan intii uu saarnaa kursigii xukuumadda ee dhulkii masar sayid ciise masiixna dadka dunida wuxuu ugu yeerayaa magaciisa yuusuf wuxuu isku muujiyey walaalihiis markii ay dhulkii masar yimaadeen maalin maalmaha ka mid ah ayaa sayid ciise masiixna walaalihiis uu isku muujin doonaa haddaba tan ahmiyadda leh markaynu eegno noloshii nebi yuusuf waxay tahay inuu rumaysad ku qabay waxyaalaha ilaah uu u muujiyey oo waxaa qoraha warqadda cibraaniyada uu leeyahay yuusufna markii dhimashadiisii ay dhoweyd rumaysad buu kaga hadlay bixitinka reer banu israa'iil wuxuuna ka dardaarmay lafihiisa welibana rumaysad buu ka muujiyey markii uu xabsiga ku jiray oo xiisad waliba ee soo food saartaa wuxuu ugu kalsoonaa in ilaah wax uu ka qabanayo oo wuxuu lahaa rumaysad aad iyo aad u weyn haddaba marka uu leeyahay jidhkayga ha uga tegina dhulka masar muxuu u amri waayey in isla saacaddaasba lagu soo aaso dhulkii reer banu israa'iil waxaa sabab u ah in yuusuf ahaa haliyey reer masarkii waagaas ay aad u jeclaayeen oo innaba ma oggolaadeen in jidhkiisa lagu aaso meel ka baxsan dhulka masar ha yeeshee waxaa imaan doonta maalin uu kici doono fircoon aan garanaynin reer banu israa'iil iyo yuusuf markii reer banu israa'iil ay ka tageen dhulkii masar waxay horay u sii qaateen lafihii yuusuf ee ku aasnaa dalka masar waxayna ku aaseen shekem oo ka mid ah dhulkii reer samaariya haddaan rumaysadkii yuusuf ee qoraha warqaddan cibraaniyada uu soo xigtay halkaasi aan uga baxno dhegaystayaal ayaannu iminkana eegaynaa rumaysadkii muuse oo ahaa addoonkii rabbiga qoruhu wuxuu ka soo gudbayaa wakhtigii israa'iil iyo carruurtiisa wuxuuna u soo gudbayaa ama soo gelayaa markii reer banu israa'iil ay ku hoos jireen reer masar oo iyagu xukun adkaa muuse wuxuu u taagan yahay rumaysadka qurbaanka haddaan warqaddan cibraaniyada horay idinku sii wadno ayaa waxaa qoruhu uu leeyahay sida ku qoran cutubka kow iyo tobanaad aayadda saddex iyo labaatanaad oo waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan muusena markuu dhashay waalidkiisa rumaysad bay ku qariyeen saddex bilood maxaa yeelay waxay arkeen inuu ilmo wanaagsan yahay kamana ay cabsan amarkii boqorka nebi muuse wuxuu lahaa waalidiin mu'miniin ah oo ilaah ka cabsada waxaana waalidiintiisa ay rumaysnaayeen in ilaah uu badbaadinayo muuse haddaan horay idinku sii wadno meeriskan ayaannu iminkana eegaynaa aayadaha afar iyo labaatan ilaa shan iyo labaatan waxaana qoran sida tan muuse markuu weynaaday rumaysad buu ku diiday in loogu yeedho wiilka gabadha fircoon oo wuxuu ka doortay in lala silciyo dadkii ilaah intuu wakhti yar dembi ku farxi lahaa waxaannu markaasi halkan ku arkaynaa rumaysadka oo ka dhex shaqaynaya noloshii nebi muuse waxaa isaga lagu soo koriyey aqalkii boqortooyada ee fircoon oo wuxuu ku xigay fircoon qudhiisa laakiin nebi muuse ilaah buu rumaysnaa oo wuxuu doortay inuu waddada wanaagsan raaco haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka kow iyo tobanaad aayadda lix iyo labaatanaad waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan soo socota isagoo ku tirinaya caayda lagu caayo masiixa aawadiis inay ka qiimo weyn tahay maalka masar waayo wuxuu filanayay abaalgudka haddaba qof kale oo aan nebi ibraahim ahayn ayaa wuxuu arkay maalintii masiixa oo isna isla sidii nebi ibraahim wuu ku farxay maalintaas kaasuna waa masiixa weli waxaannu horay idinku sii wadaynaa warqaddii cibraaniyada waxaanan eegaynaa cutubka kow iyo tobanaad aayadda toddoba iyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan rumaysad buu kaga tegay masar isagoo aan ka cabsanaynin boqorka caradiisii waayo wuxuu u adkaystay sidii mid fiirinaya kan aan la arkin haddaba nebi muuse rumaysad buu ku qabay ilaah rumaysadkuna wuxuu qofka u horseedaa inuu yeesho firfircoonaan oo sii xaglalaabnaan maayo marba haddii qofku ilaah uu rumaysan yahay waxaanan idiin sheegayaa in rumaysadka lagu arko ficilka qofka inkastoo ilaah uu inagu badbaadiyo ficil la'aan laakiin rumaysadka wax badbaadiyo wuxuu soo saaraa shuqul wanaagsan markaana waxaa qoruhu uu leeyahay muuse rumaysad buu kaga tegay masar isagoo aan ka cabsanaynin boqorka caradiisii waayo wuxuu u adkaystay sidii mid fiirinaya kan aan la arkin weli waxaannu ku jirnaa cutubkii kow iyo tobanaad ee warqaddii cibraaniyada waxaanan iminkana eegaynaa baalka saddex boqol afar iyo sagaashan ee axdiga cusub waxaanan idin akhriyaynaa aayadda siddeed iyo labaatanaad oo wuxuu qorriinku leeyahay sida tan rumaysad buu ku sameeyey kormaridda iyo dhiigga rushayntiisii inuusan baabi'iyihii curudyadu iyaga taaban nebi muuse wuxuu rumaysnaa ilaah oo weliba uu mudiic u ahaa ilaahna wuxuu nebi muuse u sheegay inuu sidaas iyo sidaas yeelo nebi muusena wuu aqbalay waxaana taasi ay tusaale ka bixinaysaa noloshii nebi muuse nebi muusena rumaysad buu kaga tegey noloshii raaxada lahayd ee dalka masar oo wuxuu u kacay lamadegaanka markii uu soo laabtay wuxuu u yimid inuu dadkiisa samato bixiyo kaasuna waa rumaysad ilaah lagu addeecayo haddaan horay idinku sii wadno cutubka kow iyo tobanaad ayaannu iminkana eegaynaa aayadda sagaal iyo labaatanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan rumaysad bay ku dhex mareen badda cas sidii dhul engegan laakiin markay masriyiintu saas isku dayeen way liqday haddaba rumaysadkaas isaga ah yaa laha ma waxaa lahaa ama muujiyey reer banu israa'iil waa maya oo reer banu israa'iil ma lahayn markii ay arkeen fircoon iyo gaari fardoodyadiisa waxay nebi muuse ku yidhaahdeen aynu masar dhaqsiyo ugu laabanno waayo qalad baynu samaynay inaynu ka soo baxno dhulkii masar markaa in badda cas ay ka gudbaan waxay ku timid rumaysadkii nebi muuse isaga ayaa ugu hormaray oo wuxuu cagaha geliyey baddii oo wuxuu biyihii ku dhuftay ushiisii waana rumaysadkiisii ti ka dhigtay in biyuhu ay kala dhaqaaqaan oo ay helaan meel ay maraan dabeetana waxay reer banu israa'iil bilaabeen inay heesaan heeskii nebi muuse waayo rumaysadkii lagu dhex maray badda cas waxaa lahaa nebi muuse oo ahaa addoonkii rabbiga ee hoggaaminayay reer banu israa'iil wakhtigaas isaga ah oo ay soo boqoolayeen masar waxaa dadka lagu shaabadeeyey nebi muuse laakiin iyaga ma lahayn rumaysad haddaan intaasi kaga baxno rumaysadkii nebi muuse ayaannu iminkana u gudagelaynaa rumaysadkii yeshuuca oo ahaa ku-xigeenkii nebi muuse si bal aynu arrinkaasi isaga ah aynu wax uga ogaanno ayaannu iminkana la soo kala baxaynaa warqaddii loo qoray cibraaniyada cutubka kow iyo tobanaad aayadda soddonaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan derbiyadii yariixoo rumaysad bay ku dumeen kolkii toddoba maalmood lagu warwareegay dabadeed markii aad eegto noloshii yeshuuca saaca rumaysadka haddii aad yeshuuca arki lahayd waagaas isagoo ku wareegaysanaya derbiyadii yarixoo waxaad ku odhan lahayd war sidaas magaalada ku geli mayside xoog isticmaal ama tab iyo xeelad kale la imow maxaad waxaa nacasnimada ah uga fakaraysaa waxaad tahay hoggaamiye ciidan oo khibrad iyo garashaba leh oo welibana ma isticmaalaysid garashadaada marka yeshuuca waxaannu ku arkaynaa rumaysadka oo sida saacaddii u wareegaalaysanaysa hoggaamiyahan yeshuuca ah wuxuu gartay tan ahmiyadda leh inay tahay in ilaah lagu kalsoonaado marka hore wuxuuna ku socday garashadiisa oo ah garashada ilaah haddaan intaasi uga baxno rumaysadkii yeshuuca ayaannu iminkana eegaynaa rumaysadkii raxab oo iyadu caawisay reer banu israa'iil waxaannu iminkana eegaynaa shakhsiyaddan la yidhaahdo rahab oo qorniinkuna inoo sheegayo inay ahayd naag ka ganacsata jirkeeda oo degganayd magaalada yarixo bal aynu eegno waxaa qoraha warqaddii cibraaniyada uu ka leeyahay rumaysadkeeda sida ku qoran warqaddii cibraaniyada cutubka kow iyo tobanaad aayadda kow iyo soddonaad waxaana qoran sida tan dhilladii raxab rumaysadkeedii aawadiis lama ay halligmin kuwii caasiyiinta ahaa maxaa yeelay basaasyadii bay nabad ku dhowaysay rumaysadkii raxab waxaa lagu micneeyaa inuu yahay mid warwareega oo qisadeedana waxay ku xidhnayd tii derbiyadii yarixo waxay degganayd magaalada yarixo oo waxaan hubaa toddoba maalmood kadib kuwa gudaha ku jira waxay la yaabanaayeen waxa ku dhici doona haddaanay helin cid bixisa waxaana qorniinku uu leeyahay dhiladii raxab rumaysadkeedii aawadiis lama ay halligmin kuwii caasiyiinta ahaa haddaba haweenaydan waxay la noolayd dad dulli ah oo qarriban oo weliba karaahiye ah oo waxay degganayd magaaladii karaahiyada ahayd ee yarixo waxaana halkaasi ku noolaa dad inkaari ay ku dhacday oo dembiilayaal ah oo welibana baaqi ilaah aan dhagaysan naagtan waxay ahayd dembiile waxaana halkan laynoogu sheegayaa in dhiladii raxab ahayd aanay la dhiman caasiyiintii waxaa suuragal ah in kuwii amarka lahaa ay islahaayeen idinka ayaa ugu horreeya wax la badbaadinayo waxaase badbaadada la siiyey dhiladii raxab ahayd beryihii hore haweenayda dhilaysata haweenka way ka soocnaan jirtay ilaa la soo gaaray wakhtigan casriga ah oo sabab loo yeelayo dhilannimada waxaana sabab u ah dimuqraadiyad ha yeeshee ilaah magaalada yarixoo wanaag buu u sameeyey waxaan garanayaa in ay jiraan kuwo badan oo daleecaynaya burburintii magaalada yarixo ama jeriko bal aynu hoos ahaan u eegno haweenaydii raxab ahayd waayo waxay rumaysadkeedii u caddaysay si wacan markii dadka reer banu israa'iil ay ka soo gudbeen badda cas waxaa soo gaaray dadkii yarixo hadalhaynta ah in reer banu israa'iil ay dalka qabsan rabaan waxaana reer jeriko ka lumay kalsoonidoodii balse ninna lama ahayn inay ka soo gudbi karaan webiga urdun berigaas webigu ma lahayn buundo ama kaabad looga soo gudbo sidee bay markaasi dadku kaga gudbi karaan webiga dadkii reer yarixo waxay lahaayeen daafac dabiici ah iyo weliba mid caadi ah webiga ayaa daafici jiray oo derbiga magaalada ku wareegsan ayaa isna wuxuu u ahaa daafac ay iyagu samaysteen sidaan ku soo aragnay kitaabkii yeshuuca raggii basaasyada ahaa ee magaalada loo soo diray waxay la kulmeen dhilada oo degganeed guryo ku dhow derbiyada magaalada oo markii ay aragtay labada nin waxay u sheegeen waxa ay u socdeen waxayna garanaysay in magaalada gacantooda la gelin doono kol dhow waxayna ka codsatay in nafteeda iyo tan dadkeedaba la badbaadiyo waxayna go'aan ku gaareen in sidaas loo yeelo oo iyada iyo reerkeedaba la samato bixiyo waxaana haddii codsigeeda aynu idinka akhrino qorniinka ay leedahay sida ku qoran kitaabkii yeshuuca cutubka labaad aayadaha sagaal ilaa kow iyo toban sida tan oo waxay nimankii ku tidhi anigu waxaan ogahay in rabbigu dalka idin siiyey oo cabsidiinnii baa nagu dhacday iyo in kuwa dalka deggan oo dhammu ay hortiinna ku dhalaaleen waayo waxaannu maqalnay sidii rabbiga hortiinna uga engejiyey biyihii badda cas markii aad masar ka soo baxdeen iyo wixii aad ku samayseen labadii boqor ee siixoon iyo coog oo ahaa reer omor ee joogay webi urdun shishadiisa oo aad wada baabi'iseen oo islamarkii aannu maqalnay ayaannu dhalaalnay oo idinka daraaddiin ninna xoog kuma harin maxaa yeelay rabbiga ilaahiinna ah waa ilaaha samada sare iyo dhulka hooseba jooga haddaba hadalladeedu waa kuwo yaab iyo amakaag leh oo laga fisho in haweenay iyada oo kale ah ay ka soo baxaan waxaase halkaasi ka soo baxaya in ilaah aannu u aaba yeelin magaalada yarixo sida aad arkaysaan hadalladu waxay soo gaareen yarixo oo waxaa magaalada soo gaaray in reer banu israa'iil ay ka samato baxeen reer masar raxabna waxay ka mid ahayd kuwii rumaystay hadalka inkastoo ay jireen kuwo kale oo xaqiiqada iyo qisada sidii ay u dhacaysay rumaysnaa laakiin aan ilaah rumaysan kolkii dambe ayay waxay maqleen in ilaah horseed uu u yahay reer banu israa'iil iyo inuu siiyey guusha oo ay ka soo adkaadeen reer amor yarixoo waxaa la doonayey inay ka faa'iidaystaan warbixinnadii soo gaaray ugu dambaystii israa'iil waxay si mucjiso leh uga soo gudbeen webiga urdun markii ay yarixoo ku soo socdeen markii ay webiga dhankiisa kala taagnaayeen ayaa ilaah wuxuu siiyey reer banu israa'iil fursad ay ku rumaystaan isaga oo ay sharka iyo xumaanta uga soo laabtaan waayo haddii ilaah u badbaadiyey dhiladii raxab ahayd ee isaga rumaysatay waa qasab in kuwa magaalada u taliya iyo shicibkeedaba badbaadin lahaa haddii ay ugu kalsoon lahaayeen sidii haweenaydan ay ugu kalsoonaatay ama ay u rumaysatay ilaah iyaga oo dhan halsi buu u arkayey waana inay ahaayeen dembiilayaal waayo qorniinku wuxuu leeyahay dhammaan way wada dembaabeen oy gaari waayeen ammaanta ilaah raxab sida abbaarta ah way ka dembi badnayd taliyaha magaalada laakiin iyaga oo dhan waxaa laga doonayey inay ilaah rumaystaan ha yeeshee lama helin mid ilaah rumaysta mid waliba ee diida inuu ilaah rumaysto xukunku mar buu ku soo degi doonaa oo takhsiirtooduna way kulushahay waxaa la badbaadiyey oo qura raxab oo iyadu ahayd dhillo iyo reerkeedii oo dhanba markii lagu arkay rumaysad haddaan intaasi ku soo ekayno dhegaystayaal cashirkeenni caawa ayaannu ilaah idinka baryaynaa inuu niyaddiinna ku ifiyo nuurka hadalladiisa
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin